kulanti wacan oo wanaagsan dhammaan meel walbaad naga dhegeysanaysaan maanta waxaa inoo suuro gashay in aan khadka telefoonka ku tiigsano gudoomiye ku-xigeenka arrimaha dhaqaalaha gobolka shabeellaha hoose cabdifataax cabdulla yuusuf isaga oo ku sugan degmada walaweyn cabdifataax kusoo dhawow daafeed media waa mahadsan tahay mudane yaasin abdikar cali waana ku dhowahay daafeed media cabdifataax waxma nooga sheegi kartaa safarkii aad maanta ku tagteen degmada walaweyn waxa uu ku saabsanaa ha safarka aan maanta degmada walaweyn ku tagnay wuxuu ku saabsanaaya bulshada gobolka shabeellaha hoose inaa maaragtay khaasatan degmada walaweyn bulshada ku nool inaa gargaar maaragtay mucaawinaha u geynay oo maaragtay dadka tabaaleysano abaartu ay dhibaataysay in maaragtay gargaarkaasi u geynay hadday indhoolayaal yihiin hadday waayeelo yihiin haddii maaragtay dad oo xubnaha jirkooda maaragtay qeybo kamid ah maaragtay la-aada yihiin adiga dad ugu maaragtay badanna waxay ahaayeen dad noolayaal ah amba dadka loo yaqaano disableka loo yaqaano oo macnaha xubnaha jirkooda qayb kamid ah maaragtay la ayay kamid ahaayeen mafahmino safarkaasi yaa kugu weheliye
safarkaasi waxaan wada soconay wasiirka xanaanada xoolaha dadka iyo daaqa mudane mudoobe nuuno maxamed iyo wasiirka maxaa la yihahdaa oo aadka utaqaanid macalin maxamuud jiis iyo gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose taliyaha qeybta maaragtay gobolka booliska gobolka aan wada socon intaas aan wada soconay marka shaqadaas ayaan soo qabanay waxaa kaloo jiro oo ay safarka nagu heliyey gudoomiyaha ururka haweenka gobolka shabeellaha hoose maryan mukhtaar maxamed
cabdifataax sidaad noo sheegtay maanta degmada walaweyn ayaad geyseen mucaawino loogu talagalay dadka tabaaleysan ee deegaankaas ku nool ama dadka danta yar ma jirtaa mucaawino noocaas oo kale idinka aad ku qaybayseen gobolka shabeellaha hoosediisa kale
ha meelo badan oo gobolka ahaa ku qaybinay waxaa kamid ah barawe waxaa kamid ah furyooley waxaa kamid ah maxaa la yihahdaa marko waxaa kamid ah afgoy iyo walaweyn oo maanta ah hooshooda soo qabanay marka maasha allah waxaan dhihi karnaa shanta degmo oo gacanta dawladda ku jiray maaragtay waa la gaarsiiyey waxaana rajeynaynaa haddana maalmaha soo socdana saas oo kale gargaar badan ayaan rajeynaynaa ayagana sidaasi lamida anagoonan maaragtay maxaa la yidhaahdaa maaragtay dadkeena maaragtay u hagarbaxeena ayaan insha allah haddii ila raalli ka noqdo wax alla wixii shaqo ah iyo wixii gargaar ah maadaama xilli jiilaal adag oo abaari maaragtay wato ay jiraan maaragtay insha allah shaqooyinkaas iyo ma ka daalina mar kastaba inaan bulshadaas u adeegno oo wixii karaankannaga ah u qabana ma garata cabdifataax aada iyo aad ayaad umahadsan tahay shaqada aad uhaysaan bulshada soomaaliyeed gaar ahaan gobolka shabeellaha hoose waa ku mahadsan tahay mudane yaasin abikar cali